halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos wuxuu warqaddan labaad haddaba u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan bawlos wuxuu kala hadlayaa reer korintos codsi shakhsi ahaaneed oo uu u soo jeedinayo kuwii soo hanuunay oo wuxuu haatan kala hadlayaa wax ku saabsan sida qofka masiixiga ahi wax uu ula baxayo waxaana waxbixintu ay noqonaysaa mid ku imaanaysa hadba sida qofka uu u helay nimcada ee ma ahan caddad go'an oo qofka laga doonayo markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay sharaxaad aynu ka bixinaynay waxa nimcadu ay tahay waxaanan idiin sheegnay marka la eego luqadda giriigta ah ee qorniinku uu ku qoran yahay in nimcadu ay noqonayso saddex shay waxaana weeye wanaag ladnaan iyo sharaf haddaba eraygaasi waxaa doortay ruuxa quduuska ah wuxuu siiyey sumcad iyo ammaan cusub oo qorayaasha masiixuna way qabatimeen bawlos had iyo goorba wuxuu isticmaalayaa eraygaasi haatan bal si taxadir leh u eeg sharaxaadan nimcada ilaah waa kalgacaylka ilaah ee ah inuu wanaaggiisa la wadaago kuwo badan nimco waxay ka micno tahay ilaah oo doonaya inuu kugu sharfo waxyaabo badan oo wanaag ah wuxuu doonayaa inaad ladnaato oo aad sharaf lahaato oo aad la mid noqoto sida wiilkiisa tanina waa nimcada bawlos uu ku qoray warqaddii reer efesos cutubka labaad aayadda siddeedaad markaasoo uu lahaa waayo idinku waxaad ku badbaaddeen nimco xagga rumaysadka mana aha wax xaggiinna ka yimid laakiin waa hadiyadda ilaah mana aha xagga shuqullada si aan ninna ugu faanin haddaba waxaynu nahay dembiilayaal lumay oo ma haysanno wax aynu ilaah siinno si aynu uga helno badbaado markaana wuxuu inagu badbaadinayaa nimco wuxuu leeyahay kalgacayl ama jacayl ah inuu ina badbaadiyo wuu ina jecel yahay laakiin si kale ee uu inoo badbaadin karo ma leh maadaama uu yahay quduus markaana waa inuu jid inoo bixiyo jidkuna waxa weeye kan wiilkiisa ee uu inoogu dhintay isku tallaabta waxaana laynoo sheegay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad ilaah intuu dunida jeceyl u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay ilaah wuxuu haatan isaguba soo galay hawsha ah waxbixinta amase ku jira tan ah waxhelidda ama qaadashada haddii aad doonayso in falimo adigu aad samayso aad ku hesho waxaan lacag lagu helin taasu ma suurowdo taana waa in laydin caddeeyaa mararka qaarkood ayay inala noqotaa ilaah inaannu waxba haysanin oo uu doonayo inaan innagu wax siinno haddaba uma baahna waxeenna ilaahna sabool ma ahan si bal aad ku ogaato inaannu ilaah sabool ahayn ayaa waxaa habboon inaad la soo baxdaan baalka toddoba boqol shan iyo soddon ee axdigii hore kitaabka zabuurka cutubka kontonaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan waayo xayawaanka duurka jooga oo dhan anigaa iska leh iyo xitaa xoolaha kunka buurood jooga oo dhan waan wada aqaan haadda buuraha joogta oo dhan oo dugaagga duurka jooga oo dhanna anigaa iska leh haddaan gaajaysanahay kuuma aan sheegeen waayo dunida iyo waxa ka buuxaba anigaa iska leh ilaah ma gaajoodo xitaa haddii ay gaajo qabato innaga inoo sheegan maayo haddaan soo koobo ilaah waxba inoogama baahna ama waxba uma baahna haddaba kiniisadihii hore ayay la ahayd in waxbixinta qudheedu ay tahay nimco waxbixintu waxay ku timaadaa jacayl ama kalgacayl saa'id ah oo aad doonayso in waxyaalaha ilaah aad la wadaagto dadka kale haddaba bawlos haatan wuxuu u qorayaa dad isku deegaan ah taana waa inaynu maanka ku haynaa kiniisaddii yeruusaalem waxay ahayd tii koowaad ee dadka gaarsiisa injiilka injiilkuna wuxuu ka soo bilowday kiniisaddaasi yeruusaalem ciise masiix wuxuu u sheegay xertiisii inay isaga quruumaha uga markhaati furaan oy ka bilaabaan yeruusaalem markaana rasuulladu waxay jeclaayeen yeruusaalem oo halkaasay joogeen ama ay degganaayeen ilaa cadaawayaashoodu ay ka adkaadeen oo dibadaha ay u kala yaaceen dabeetana injiilku wuxuu gaaray yuhuudiya ilaa iyo samaariya wuxuuna markii dambe soo gaaray dhulka meelaha ugu shisheeya haddaba kiniisaddii ku taallay magaalada yeruusaalem waxay u daciiftay xasuuq loo geysanayay aawadeed bilxaqiiqa waxaa dhulka ka socday abaaro kiniisadduna sabool bay ahayd haatan bawlos wuxuu soo aaday lugtiisii saddexaad wuxuuna horay ugu geeyey sadaqo kiniisadda yeruusaalem taasina waxaa la odhan karaa waa kacaan ama hayaan ama geeddi cusub oo ku soo kordhay dadkii yuhuudda ahaa ee masiixiyiinta ahaa iminkana kiniisadaha dibadaha ku yaal ayaa kaalmo lacageed oo gargaar ah u diraya kiniisaddii weyneed ee magaalada yeruusaalem maanta xaalku sidii hore wuu ka duwan yahay kiniisadaha dalalka masiixiyiinta ah ayaa waxay dirsadaan howlwadeenno ama ergo hadalka ilaah ka wacdisa dibadaha waxaanay kaalmeeyaan ergooyinkaasu dadka deggan dalalkaasi ay injiilka ka wacdiyaan oo waxay la qaybsadaan hadalladii ilaah hase yeeshee maalmihii bawlos kiniisaddii weyneed ayaa laga soo kaalmaynayay dibadda haatan bawlos awood uma lahayn uu ku yimaado kiniisadda markaana haatan wuxuu reer korintos u dirayaa tusmooyin ku aadan sida ay wax ula baxayaan iyo hannaanka ay raacayaan markii ay wax bixinayaan maadaama uu horay u goostay inuu yimaado korintos ayuu haatan u sheegayaa inaannu doonaynin markii u yimaado inuu iyaga kala hadlo wax ku saabsan lacag oo dooni maayo inuu abaabulo qaaraan iyo olole deeq aruurin ah wuxuu doonayaa in deeqda ay la baxayaan ay horay u sii ururiyaan oo markii u yimaado wuxuu kala hadlayaa sidii uu dadka reer korintos u bari lahaa wax ku saabsan hadallada ilaah haddaba waxaad mooddaa hannaanka bawlos inuu ka duwan yahay wax badan sida dadka maanta ay wax u ururiyaan haddii ay joogaan kiniisadaha iyo goobaha kale ee wax lagu caabudo waxaad arkaysaa markii dadku ay muxaadarooyin waaweyn oo diimeed ay isugu yimaadaan in halkaasi ay ugu dambaynta lagu soo khatimo lacag ururin haddaba waxaa ka wanaagsan isla sidii bawlos uu yeelayba in dadka marka hore ay lacagta sii horu mariyaan ee lacagta iyo hadalka ilaah aanay isku mar noqon haddaba waxaan horraan idinku soo sheegay aasaaska warqaddan iyo tusmooyinka ku qoran warqaddan inkastoo waxa bawlos uu inoo sheegayo ay haatan taariikh noqdeen haddana nidaamkii uu raacay weli waa dhaqangal waxaan rumaysanahay in hannaankiisu haatan lagu dhaqmi karo oo uu la mid yahay kii bilowgii bawlos uu sameeyey ama uu ku dhaqmay markii uu lacagta ururinayey intaannu magaalada imaanin aayaddii koowaad ee cutubkan siddeedaad ayaa waxaa ku qoran in bawlos uu u sheegay reer korintos wax ku saabsan masiixiyiintii reer masedoniya oo iyaga lagu yaqaanno deeqbixinta oo wuxuu u soo qaatay masaal ahaan waxaa loo soo xigtay oo kale kiniisaddii reer filiboy dabeetana wuxuu u sheegay wax ku saabsan ujeeddada iyo hannaanka wax loo bixinayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee reer korintos cutubka siddeedaad aayadaha kow ilaa labo waxaa qoran sida tan haddaba walaalayaalow waxaan idiin ogaysiinayaa nimcada ilaah oo la siiyey kiniisadda masedoniya si markii dhib lagu tijaabiyey farxaddooda badan iyo miskiinnimadooda weyni ay ugu badbaadeen hodantinimada deeqsinimadooda haddaba waxaad ogaataan inay iyagoo liita ay haddana wixii tabartooda ahaa la wadaageen masiixiyiinta walaalahood ah ee ku dhibaataysnaa berigaasi magaalada yeruusaalem haddaba ma ahayn dad hodan ah oo kayd ama baqaar ay u duugnayd waxaase ay wax ka bixiyeen jeebkii marnaa ama saboolnimadooda waxaan haddaba ka baqayaa inaynan garanaynin wax badan oo ku saabsan waxbixinta qofka uu wax bixiyo inkastoo uusan weliba waxba haysanin haddaan horay idinku sii wadno warqaddii labaad ee reer korintos uu u qoray bawlos cutubka siddeedaad aayadaha saddex ilaa afar waxaa qoran sida tan waayo waxaan u marag furayaa inay tabartooda ku siiyeen oo weliba si dhaafsiisan tabartooda siday u doonayeen iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka guddoonno hadiyadda qaybta ku leh adeegidda xagga quduusiinta haddaba haddii si hagaagsan loo tarjumo ayaa fasiraaddu ay noqonaysaa iyagoo aad nooga baryaya inaannu ka guddoonno hadiyadda nimcada ay ku deeqayaan walaalahood haddaba hadiyadda la qaatay waxay ahayd tan nimcada waxaanay kaloo ahayd tan jameecaysiga taasoo macnuhu uu noqonayo in la wadaago waxyaalaha masiixa haddaba jacaylka ku jira masiixiyiintaasi reer masedoniya oo weliba dhaqaale ahaan aad u liitay ayaynan innaga qiyaasi karin sidii ay ku awoodeen inay wax bixiyaan iyo jacaylkii ay isku qabeen waxaannu had iyo goorba ka hadalnaa wax ku saabsan daryeelka bulshada amase samafal hase yeeshee hawsha samafalka ah sidii la doonayey ma ahan marka la eego sida wax loo bixinayo maanta waase wax wanaagsan in hawsha masiixa wax loo bixiyo laakiin miyaan haddana iloobaynaa jameecada masiixiyiinta ah ee inagu dhex jirta ee aan waxba haysan kuwo badan ayaan doonaynin inay baahidooda u sheegaan kiniisadda waayo waxay ka baqayaan in lagu caayo ama dadku ay isku sheegaan oo ay yidhaahdaan war miyaydnaan ogeen hebel iyo hebel qarashka jameecadu ay bixiso ayaa lagu biilaa markaana kuwa jameecada ka tirsan ee dhibaataysan ayaan doonaynin inay baahidooda sheegtaan waayo waxay la tahay inay sharafjab kala kulmayaan kaalmada ay ka helayaan kiniisadda marka waa in dareen loo lahaadaa kuwa jameecada ka tirsan ee dhibaataysan isla sida kuwa dibadaha jira ee hadalka ku wacdinaya loo tabantaabo haddaba waxaad haatan ogaataa in masiixiyiintii reer masedoniya ay lacag ugu deeqeen walaalahooda ku dhibaataysna magaalada yeruusaalem taasina waa wax aan caadi ahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan oo mana aha sidaan rajaynay laakiin hortii way isa siiyeen rabbiga iyo annagaba sidii ilaah doonayey bawlos wuxuu leeyahay waxa kanu wax la filayey ma ahan waa in masaakiintii reer masedoniya ay deeq u soo dhiibaan dadkii ku tabaalaysnaa kiniisadda yeruusaalem markii koowaad jameecadaasu ilaah bay isku dhiibeen taasina waa aasaaska qofka laga doonayo markii labaadna waxay u go'een howl gaar ahaaneed oo masiixa ay u samaynayeen waanay isku dhiibayaan waxay kaloo isku dhiibeen bawlos oo ku socda doonista ilaah waxaana taasu ay ka micno tahay inay bawlos ku caawiyeen inuu injiilka dadka la wadaago markaasoo arki maysid walaal inay ilaah isku dhiibeen dadkaasi markii aynu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos wuxuu kala hadlay wax ku saabsan sarakicidda iyo wax ku saabsan jannada waxaana ay haatan ku soo dhowaayeen inay ku yidhaahdaan walaal bawlosow inoo sheeg wax ku saabsan jannada markaana wuxuu ku yidhi haddaan yaro milicsanno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa koowaad sida tan haddaba sidaan u amray kiniisadihii galatiya inay wax u ururshaan quduusiinta idinkuna sidaas oo kale yeela wuxuu doonayaa haatan inuu kala hadlo wax ficil ah wuxuuna warqaddan labaad ugu sheegayaa inayan iyagoo murmaya wax bixinin masiixiyiintii reer masedoniya waxay wax ku bixiyeen si farxad leh iyagoo weliba sabool ah oo aan waxba haysanin war muxuu kaasu masaal wanaagsan u yahay masiixiyiinta ilaah wuxuu jecel yahay kan sida farxadda leh wax ku bixiya waxay wax u bixiyeen sidii tabartoodu ay ahayd masiixiyiintii reer yeruusaalemna way caawiyeen waxay kaga mahad celinayaan reer yeruusaalem deeqdii injiilka ee ay u soo direen taasoo ay ka heleen barako fara badan haatanna iyagoo ka jawaabaya taasi ayay reer masedoniya hadiyado u direen kiniisaddii reer yeruusaalem oo dhibaato xagga dhaqaalaha ah ay haysatay waagaasi bawlos wuxuu reer galaatiya ku leeyahay mar kale sida ku qoran cutubka lixaad aayadda lixaad sida tan kan hadalka la baraa wax walba oo wanaagsan qayb ha ka siiyo kan wax bara markaan cilmiyan ka dhigno ayaa bawlos wuxuu leeyahay war macallimiinta injiilka waxa la siiyo haddii ay wax idiin baraan waxaa markaasi taasi loola jeedaa saaxiib inaad gacan ka geysato kaalmada shaqada adiguba aad ku barakowday haddii nin hadalka ay soo gaarsiiyeen qolo wadaaddo ah oo masiixiyiin ah waa inuu ku yidhaahdaa waa mahadsan tihiin ee maxaan idiin qabtaa oo aad ii dirsanaysaan dadka qaarkood waxay ku yaboohaan howlaha ilaah loo qabto lacag aan fara yareen waa kuwa ilaah xoolaha oo siiyeye haddaba waa inaan leennahay jacayl aynu dadka ku gaarsiinayno hadallada ilaah si kuwo badan oo kale loo soo hanuuniyo waxaad xusuusataa in ciise masiix oo daawanaya sida dadku ay wax uga bixinayaan macbudka u arkay haweenay carmal ah oo ka mid ahayd jameecadii macbudka oo masaakiinnimadeeda wax uga ridaysa qasnadda haddii markaasi la qiyaaso qofka miskiinka ahi markii uu wax bixiyo wuxuu wax ka bixinayaa miskiinnimadiisa laakiin kan hantida leh wuxuu wax ka bixinayaa hodantinimadiisa sayid ciise masiixna isagoo xaalkaasi eegaya ayuu yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha saddex ilaa afar sida tan markaasuu yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay carmalkan miskiinka ah waxay ku riday wax ka badan wixii ay dhammaan ku rideen waayo kuwaas oo dhan waxoodii badnaa ayay wax kaga rideen hadiyadaha iyaduse miskiinnimadeedii waxay kaga riday wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan haddaba mararka qaarkood ee kiniisadda wax loo ururinayo dadku isku deeq ma ahan kuwo waxaa jira aan oggoleen inay shilin bixiyaan waxaan garanayaa in mararka qaarkood ee lasugu yimaado qaaraanka dadka soomaalida ah ay iska ururinayaan in ragga qaarkiis ay dhiibaan wax waliba ee ay haystaan kuwana in kastoo ay hanti fara badan leeyihiin ayan oggoleen inay ciyaar lacagtooda ku bixiyaan waxaana soomaalidu ay tidhaahdaa nin hawo badan ama damac badan nin been badan baa wixiisa leh marka baqaylnimadu waxay leedahay karaamadarro ciise masiixna wuxuu yidhi waxaa wanaagsan inaad wax bixiso intii aad wax qaadan lahayd ama aad baryootomi lahayd marka in wax lagu darsado shuqullada ilaah loo qabanayo wax ka sharaf iyo karaamo badani ma jiraan hawsha ciise masiixna waa mid aan waxba lagu doorsan marka waxaa lagaa doonayaa dhegaystow waxa aad bixinayso inay tahay wax aad jeebkaaga ka dareemayso masiixiyiintii reer masedoniya ilaah bay isa siiyeen saaxiibow adigana haddii aadan ilaah isku bixin waxaan kugula talinayaa inaad ilaah isku dhiibto dooni maayo hadiyadaha aad gacmaha ku waddo ee wuxuu doonayaa inaad isku dhiibto haddaan dib ugu noqonno xigashada cutubka siddeedaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed tiitos waannu ka barinnay in siduu hortii u bilaabay sidaas oo kale uu idinku dhammeeyo nimcada tan bawlos wuxuu haatan leeyahay nimcadii kicisay ama dhaqaajisay dareenkii reer masedoniya waa isla nimcada idinkan reer korintos ahna idin kicin doonta markaad wax bixinaysaan tijaabada dhabta ahina waxay imaanaysaa markii qofka caadiga ahi uu ka been sheego waxa uu bixinayo qof baa wuxuu odhan karaa waxbixintu waa qayb ka mid ah caabudista taas waa dhab haddii aynan lahayn nimcada waxbixinta ama deekhda aynu ilaah weyddiisanno oon ka barinno inuu ina siiyo nimcada ama habkii aynu deeqsiyaal ku noqon lahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin sidaad wax kasta badnaan uga haysaan xagga rumaysadka iyo hadalka iyo aqoonta iyo dadaalka oo dhan iyo jacaylka aad noo qabtaan waa inaad nimcadanna badnaan uga haysaan bawlos wax buu haatan halkan ku oggolaanayaa ama qirayaa oo wuxuu leeyahay sida rumaysadkiinnu uu u badan yahay oo aad u awooddaan inaad hadalka ilaah ka markhaati furtaan wuxuu kaloo leeyahay waxaad leedihiin aqoon iyo dadaal waxay kaloo jacayl u hayeen bawlos iyo rasuullada kale haatanna wuxuu weyddiisanayaa inay lahaadaan nimcada waxbixinta ama deeqda muxuu haddaba taasi ula jeedaa wuxuu ula jeedaa nimcada lagu yeelanayo waxbixinta waayo dadku sidaan idinsoo sheegnayba isku deeq ma ahan oo ninbaa wax badan bixiya ninna waa qudur baqayl ah oo risaq maanic ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol kow iyo labaatan waxaa qoran sida tan u hadli maayo amar ahaan laakiin inaan dadaalka kuwa kale ku caddeeyo lilaahinimada jacaylkiinna bawlos wuxuu haatan leeyahay in wax la bixiyo ma ahan amar ama mariin asali ah ama xeer waa marka aad wax saddaqaysanayso waxaan garanayaa inay jiraan mufasiriin odhanaysa waa inaan bixinnaa meeltobannaadyada maalkeenna waxaa meeltobanaadyo loola jeedaa inaad wax waliba oo aad haysato ka bixiso boqolkiiba toban haddii tiri ida ah aad leedahay waxaad bixinaysaa toban neefood haddii aad kun halaad leedahayna waxaad bixinaysaa boqol halaad hase yeeshee sharci bay ahaan jirtay taasi in wakhtiyadii axdigii hore la bixiyo meeltobanaadyo haddii aad u kuur gasho dadku waxay bixinayeen saddex meelood oo meel waxa ay haystaan waxaana ay ku taageeri jireen dawladda waxaanay ahayd waxa aynu innagu ugu yeedhno canshuurta dawladda ee lagu kabo dakhliga soo gala dawladda markaana meeltobanaadyada ma ahan wax masiixiyiintu ay bixinayaan bawlos wuxuu leeyahay idinku amri maayo marka uu sidaas leeyahay weyddiisan maayo dadkan reer korintos inay amar wax ku bixiyaan isagoo tixraacaya xeer qoran haddaba sadaqadan ay la baxayaan reer korintos laba asbaab buu u yeelay bawlos tan koowaadina waxa weeye taakulaynta kuwa kale taasoo tusaale ahaan uu u soo qaatay reer masedoniya tan labaadna waxa weeye in la muujiyo jacayl oo loo hayo walaalaha kale haddaba ilaa iyo maanta waxaa jira rag diin waliba ha haysteene ku adag waxbixinta oo baqayl ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii labaad ee bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan waad garanaysaan nimcada rabbigeenna ciise masiix in isagoo hodan ah uu aawadiin miskiin u noqday inaad miskiinnimadiisa hodan ku noqotaan haddaba nin baa laga sheegay inuu yidhi nin yahow haddii lagula hadli jiray aniguna waan kula hadlay haddii lagu garaaci jirayse anigu ku garaaci maayo bawlos si la yaqaan buu ula hadlay reer korintos habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal halkaasi idinka sii wadi doonnaa cashirkan
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sariyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin